bismillaahi raxmaani raxiim duhur faylanha ku dhowaada warkii duhurnimo ee warbaahintu warsan qodobada warkaana duhurnimo isinka dheegi doontan oo ilaahay karaalnagadu waliba ku mid ahaa madaweynaha dowladda federaalk soomaaliya oo ku qaybgalay shirka talaalka adduunka golo wasiirada dowladda soomaaliya oo meelmariyay istaraatiijiyada la dagaalooga musuq maasuqa dadka haridadii cudurka coronavirus ee soomaaliya oo tiradii deyrtii lama kun iyo labooli afar galmudug oo sheegtay in coronavirus kasii faafahay deegaanada maamul goboleedkaasi galmudug dowladda soomaaliya oo ku hadalay dhimashadii fanaanka caanka haaye ee cabdi tahliil taliyaha ciidamada xooga dalka soomaaliya oo abaabul dagaal ka bilaabay gobolkadaasi hiiraan akhbaaraadka dibadda warkaana duhurnimaysanka dheegi doontaan waliba ku mid ahaa madaweynaha dalkaas mareykanka donald trump oo hal arrinkan kama hadlaya dowladda iiraan
warsan media network waxay idiin soo jabisaa dhacdooyin cod ah adna dhagaystow iyadoo sawiran maskaxdaada ka buuxi warsan media network
duhurnimo jamaawo taariikhdan iyo kaedanta shanta bili lixaad sanada lamada kun iyo labaatanka intaasna weliba haayingahaana ku mid ee qodobadan warka duhurnimo hanshoonka doorong haddana ha ku dhowaado warkaas oo faahfaahsan madaweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo iyo weliba uuse khudbad ku jeediyey shirka talaalka adduunka ee lamada kun iyo labaatanka kaasi tookadhi hab internetka ee shirkaasi tooye oo shir guddoomiyay ra-iisul wasaaraha dalkaasi ingiriiska boris johnson iyo weliba madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo uuse xusay in soomaaliya ku mid eta dalalka ololeeya ama qeybweynka jara sidii linka ololeeya lahay talaalka adduunka khaasatan weliba eidlan ku hadalay sidii talaal lanka heli lahaayay cudurka coronavirus ee saf mareenkanka ee adduunweynaha oo dhan weliba madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo shirkaantiisa ku hadalahayso ka baaqay in talaalka lanka tiragalay cudurkan coronavirus in lakala dagaalamo sidanka dhaqsiyaha badan in la deegsiyay gudaha dalka soomaaliya oo sheegay in tiradiinka badan haytay hadda harididii cudurkaasi tahoy golo wasiirada xukuumadda federaalk soomaaliya oo qaab internet ayona shirshirko shirsho wasiirnimo iyo ka wadeen iyo weliba lanku hadalay arrimo dhowreeyo ku mid eta xaaladda cudurka coronavirus iyo sidii lanqobada lahay munaasabadda toddobaadka xorriyadda soomaaliya sidoo kaleetana weliba shirkaasi tele ka ansixiyey xeerka la dagaalanka musuq maasuqo wasiirka wasaaradda cadaaladda xukuumadda federaalk soomaaliya iyo weliba golo wasiirada nkama hadnagay ansixiyooga istaraatiijiyada iyo sidoo kale heshiiska caalamiga ee ah qeyb sidii la dagaalamo lahay sidii la dagaalamo lahay musuq maasuqa walibana ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya xasan cali kheyre golaha wasiiradaose kala dardaaramay in iyo dadaalo badan ku muujiyaan sidii lanku horseedi lahay cudurka coronavirus si xukuumadda soomaaliya ka hirgala qobashada munaasabadda toddobaadka xorriyadda ee soomaaliya oo labaati lixda bilun iyo jirsado doonta lixdan sano ra-iisul wasaare xasan cali kheyre iyo weliba dhammaan xukuumadda federaalk soomaaliya uusan ka baaqay in xoogii la saara sidii lan la dagaalamo lahay cudurka coronavirus dhinaca kaleetana weliba uusan ka baaqay in ilweyn la kaxay dhibaatooyinka meelo ka jirta sida deegaanada gedo iyo sidoo kaleeta gobolada gobolkaasita hiiraan oo iyana dhibaato dhinaca cudurka coronavirus laaka sheega iyadoona lindeersin wili ilaa hadda qalab lanka horseedo cudurka coronavirus tirada dadka haridadii cudurkan coronavirus ee soomaaliya weliba iyo deertay lama kun lambool iyo afar qofood wasaaradda caafimaadka dowladda federaalk soomaaliya iyo weliba ayaa faahfaahin ku biiday labaati afartii saac ee lahdhaafi tirada cudurka coronavirus ee dalka soomaaliya weliba iyo wasaaradduiyo sheegtay in cudurka coronavirus labaati afartii saac lahdhaaf iyo deyrahayta kontanisiyeed qofood oo laku helay soddon lama qof oo ku mid ee kontanisiyeedkaasito weliba iyo ruugan ah gobolka banaadir maamul goboleedka hirshabeelle iyo weliba wasaaradda caafimaadka ee sheegtay in tumiiku qofood oo cudurka coronavirus laku helay iyo roogaan siyeed qof oo ku mid ah kontain siyeedkan weliba ayay sheegtay wasaaraddu inay ku sugan yihiin maamulada somalilan dhinaca kaleeta maamul goboleedka galmudug weliba wasaaradda caafimaadka ayaa shaaciday in saddex qof ku mid ah laku helay puntland weliba wasaaraddu iyo tilmaantay in lama qof ku mid ah oo cudurkaasi toy qaban in laku diiwaangeliyay shalay jubbaland weliba laku diiwaangeliyey hal qofood koonfur galbeedna saasaato weliba la sheegay in laku diiwaangeliyay hal qofood tirada guud ee dadka laku helay kontainsiyeedka qof weliba afartii sagaal qof ku mid ayiin magal sagaal qofood ku mid ahna weliba ayay wasaaraddu ay sheegtay inuu yahaayeen hanraab guud ahaan tirada soomaaliya cudurkun iyo kaheleelay weliba iyo deerase lama kun lama boqol iyo afar qofood iyo onab wasaaraddu iyo sheegtay tumi lama qofood ku mid ah dadkun cudurka hareeday in shalayto iyo ku bogsadeen oo xaafadoosho lanfasaxay dowladda soomaaliya weliba iyo tacsiyi ku dirtay dhimashadii kokoyta ilaaheen nahraysa fanaankii caanka haayay cabdi tahliil axmed oo ku mid ahay hobolada waaberi welina cabdi tahliil oo muddo ka xanuunsanaya isbitaalka yaal magaalada muqdisho geega la sheegay inuu ka dhammuuday dhimashada dhimashada fanaanka iyo weliba duugowshi ku qeyb galay mas-uuliyiin ku dareereen xukuumadda federaalk soomaaliya iyo lamada aqal ee baarlamaanka iyo onub mas-uuliyiintii ku qeyb galay duugowga fanaanka iyo tacsiyan diranga ehladii iyo qaraabadiisu ku amuuday fanaanka cabdi tahliil oo haay fanaan caankahay deegaanada soomaaliya wasiirka warfaafinta dowlad goboleedka galmudug axmed shire falagale ayaa weliba uuse sheegay in deegaanada maamul goboleedka galmudug uuse kasii faafahay cudurka coronavirus isla markaasna guddiga lang xil saaday cudurkun kohorseedowsha ee maamul goboleedka galmudug iyo dadaalo ka muujiya ayaan sidii lankahorseeda lahay cudurka saashaatowna iyo wadan baaritaano laku soo biyahayay dadka ka dhaqan deegaanada galmudugga walina wasiirkuusi sheegay in tiro badan oo dad ee laku baaray cudurkaasi toy coronavirus ilaa haddana baaritaansha ku muuqaya walina dhinac kaleeto wasiirkuusi sheegay in shalay toy laku helay saddex qofood oo ku mid ah dadkii la baaray shalay soona wasaaradda caafimaadka xukuumadda federaalk soomaaliya ka baaqi in qalab laku baaro cudurkan coronavirus iyo sidoo kaleeta qalabka lanka horseedo cudurka la hadeersiya deegaanada maamul goboleedka galmudugga meelisin warkan inkula dareertan akhyaaray waa maybuha warsan akhbaaraadka dibadda warkaanan weliba ku mid ahayay madaxweynaha dalkaasi toy mareykanka donald trump iyo weliba use iiraan ka mahadnaqay sidii sii fasaxooga muwaadiniin reer mareykan haye oo ka xanibanaya ama kiirinaayen dalkaasi toy muddo sanadooyin ah welibaana donald trump uusan ka mahadnaqay dowladda iiraan in dadaaladiiyo kabiidii fasaxooga dadka kiirinaayeen dalkaasi toy iiraan ee dhaladay dalka mareykanka bartuusa ka isticmaalo twitterka iyo weliba ka mahadnagay ra-iisul wasaaraha dalkaasi toy iiraan iyo sidoo kale mas-uuliyiintii ku shaqeeyeen in lasii fasaxo dadka reer mareykan ee ka hirnaayeen dalkaasi toy iiraan michel white iyo weliba use la sheegay inuusa dalkaasi toy laka hiri lamada kun iyo tumihii siyeedkii ilaa ay haddana waliban hirnaayay dowladda iiraan soona sheegay madaxweynaha mareykanka dadaalada iyo biyan madaxda dalkaasi toy iiraan iyo ku mutaysan in la fasaxa muwaadinkan dhaladay dalkaasi toy mareykanka warkii gale duhurnimo khiyaaraysan kula dareerta raadiyo warsan intaninkaege ciddii warkun dhaafto weliba iyo maqalay qoraal biyo ku heli koraan bogga internetkuna ka isticmaalan oo ah warsan radio com waana ka mahadsantiin la socdooga iyo dhugunsadooga warkaana duhurnimo